wafdiga nawadeynta oo surooga degmada luuqa iyo weliba ku guulaysaday wejiga lamaado oo haya kulunka yonisku weeringa odayaalka dhaqankii iyo beelo shaqaaqada ka dhex martiya degmada luuqa ee gobolka gadaa kulunkunya weliba uusahaya bilowka nawadeynta wejiga lamaada ee beelo walaalo diriirta ka dhex martiya iyo weliba ku qeyb galaya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbalanga wasiiro ku tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaana maamulka degmada luuqa walgorodka odayaalka dhaqanka beelo dagaalada dhexmartiya onkoreyntiya ugaaska beela maalweyne ugaasa cali iimaan cabdi iyo salaadiintii beela iyo weliba sabeen iyo raaligelin iyo kubiyana walaagidhiiyo shantuun biluguna ku gudi jarnaa waxaan aada iyo aada oga xunnahay wax laga xumaadana ah dhacdadii sida iga horreeyay nabadoonnada ay sheegeen taariikh shan bishan toddobaad labada kun labaatan iyo afartii ka dhacday degmada luuq oo dhib badan geysatay allah idin barakeeyo waxaan idinka codsanaynaa inaad sabeyntaas oo deegaanka ku socoto oo madaxweynaha ku socoto oo saraakiisha ku socoto oo xildhibaanada ku socoto oo ugaasida ku socoto heer kasta la dhanaatay inaad naga qaadiin oo naga qablootiin wixii dhacay annagoo ka xun waxaan horu dhac u nahay nabadgelyo walaahi annahaga sabeen ilaahay aan ku xiraynaa sabeen tabsi iyo tawxiid baa leehi labaduba waan ku xiraynaa sabeenta inay naga qaadaan barinaa dhinaga kala malaaga guud ee beelo gawaabinga malaag axmed aadan laamow iyo odayaalka dhaqanka beeliya weliba iyo aqbaleena sabeenhirka iyo raaligelinta iyo oona sheegeen iyo diyaar yoongayin ka shaqaynta nabadda
guddigii ama maamulkii ama isxil saaray arrintu waxaan dheriindherin way leena waa ka mahadsantiin intaas idinka si badan wada waa maxadsinta war badan ani geli maayo sabeyntina waxaan soo dhaweynaa insha allahu tacaala
reer walaanyagay macalin weyne sida hadda ugaaskaba sheegayiwa bahbaha leeray bahalooba iska hayne soomaalida degaan degaan runta degaankoo hayne laakiin dhiidi ma dhacdo mal araw waa in dhiidi mal araw sabeyntii hiryaan ka qaadna aw maalin weyne sabeyntii ugaasow adaha kii hanii hirti baad reer goobneed koo qaadeen
ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbalanga maxamuud sayid aadan oo odayaalka dhaqanka lamada dhinabuusa ka adkayay nabadgelyada iyo xasiloonida bulshada waa maalin ay taariikh fiican noo bilaabatay waa maalin la raba dhammaanteen inaan go-aansanno inaan meesha ugu dambaysay gaarno walaalayaal waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa qof kastoo waxgarab ah oo deegaankan joogay oo garanayo xumaanta dhacday oo garanayo xumaanta dhacday dabadeed si wanaag loo sameeyo ugaaska waa loo mahad celiyey mar labaad mar saddexaad loo mahad celinaynaa asiga taarikh gooniaan u samayn doonna haddii ilaah yidhaahdo bini aadamka ilaahay ma simin ilaahay markuu khalqay nabiyaa laga abuuray risaalooyin baa loo soo diray dad baa laga ilaahay ka dooranayay dadku wax garanaya dadku ilaahay ka doortay ka mid yihiin culammada ka mid ah kuwaasaa waxaa la rabaa inay dadka ku xakameeyaan wanaagga xumahana kala dagaalamaan marka waa inta adduun iyo akhraba ilaahay maarata lagula xisaabtami doono garashada la siiyey marka siduu ugaaska u yidhi wasiirkana u yidhi wixii maanta ka dambeeya wixii naga khaldan wadaa hadal baan ku furaynaa ficil maya ficil dambe waa naga xaran wada hadal miiskaas ah ayaan ku kala garbaxaynaa oo lagu furaya arrinta